gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheli ayaa ciidanka xoogga dalka ugu hambalyeeyey lixdan iyo afar sano guuradii kasoo wareegatay aas-aaskooda ciidanka xoogga dalka ayaa la aas-aasay labiiyo tobankii abril kun sagaal boqol iyo lixdankii oo laga joogo muddo lixdan iyo afar sano ah gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliya ayaa hambalyo la wadaagay ciidanka xoogga dalka meel waliba ay joogaan maantay oo ay tahay labiiyo tobanka abril waxaan halkan rabaa inaan hambalyo iyo bogaadin uga diro ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aas-aaskii iyo lixdankii oo ay kasoo wareegtay lixdan iyo afar sano guuradii maanta oo kale ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambali runtii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa lafdhabarka qaranka soomaaliyeed waa astaan aan marnaba la qari karin waa difaaca dalka soomaaliyeed iyo qarannimadeedaba waxaan rajaynayaa oo aan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo guulihii iyo dadaalkii iyo halgankii sanadadii lasoo dhaafay oo isdabajoog ahay oo ay ka gaareen inaan bogaadiyo u hambalyeeyo aan dhaho guushu waa ay dhowdahay oo anigoo ku hadlayo afkayga iyo afka maamulka gobolka hiiraan iyo afka shacabka gobolka hiiraanba aan dhaho waxaanu nahay garabkiinna guud ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka qaybta toddobaylabaatanaad ee ka howlgala deegaanada hirshabeelle waxaanu nahay garabkiinna waxaanu nahay yacni la falgalkiinna koowaad oo aan rabno in aan maalin iyo habiinba aan idila shaqayno si aad u gudatiin in waajibaadkiinna qaran iyo difaaca dalkan hambalyo hambalyo waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saraakiishooda sareeyaashooda saraakiishooda dhexe saraakiisha hoose alifleyda debleyda iyo xaasaskooda iyo caruurtooda intaba waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo ciidanka xoogga dalka ayaa qayb ka qaata sugidda ammaanka dalka